الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين waalidka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa iyo fi shariicati اlإslaamiya aad yo aad ayaa sharcigu uga hadlay maadaama ahmiyad weyn waalidka uu leeyahay fi shariica alislaamiya in laga hadlo mowduucaasi aan isku baraarujinno aad yo aaday muhiim u tahay allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waqaضىa rabuka anlaa tacbuduu ilaa إiyaah wbilwaalidayni ixsaanا ima yblغana cindaka اlkibara axaduhmaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima wاkfid lahumaa janaaxa اdulli min الraxma wqul rabi irxamhumaa kamaa rabayaanii sagiira aayaadkaasi allah subxaanaه wa tacaala wuxuuna barayaa sida aan waalidkeenna ula dhaqmi lahayn wuxuu allah subxaanaه wa tacaala na siinayaa duruus ku saabsan mucaamalada iyo qaab dhaqanka waalidka loola dhaqmayo allah subxaanaه wa tacaala marka koowaad wuxuu ka hadlay xaqiisa xaqu llaahi caza wajala waa acdam اlxuquuq xuquuqda addoommada lagu leeyahay midka ugu weyn uguna muhiimsan waa xaqu llaahi subxaanahu wa tacaala waa ilaahay xaqiisa xaqa allah subxaanaه wa tacaala alla wuxuu ku xijiyey xaqu lwaalideyn labada waalid xuquuqda ay leeyihiin walaalayaal ahmiyadda ay leedihiin waalidku waxaad ka dareemaysaa sida alla xuquuqdiisa ugu xiray markii xaqullaahi la sheegay xaqa labaad waa xaqu lwaalideyn allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waqaضىa rabuk ay awsaa rabuk wa xakama ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu xukumay wuxuu alla subxaanahu wa tacaalaa amray wuxuu allah subxaanahu wa tacaalaa dardaarmay intaba aayadda waa lagu macneeyey anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaadan caabudina asiga mooye cid kale inaadan caabudina waa towxiidkii maxaa ku xiga wa bilwaalidayni ixsaanan wuxuu kaloo allah xukumay subxaanahu wa tacaala uu amray ou dardaarmay inaad labada waalid u ixsaan fashaan inaad labadiinna waalid xuquuqdooda ku dadaashaan ood u samafashaan waalidkiin kadib alla wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa jira maraaxishu waalidka uu marayo insaan walbana uu maro waxaa jirta marxalo waalidka dacfi uu ku sugan yahay marxalo laga yaabo awooddiisu inay nuqsaanto caqligiisa uu nuqsaamo sabarkiisa uu gaabto allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka ima yblغana cindaka اlkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf haddii labadaada waalid agtaada ay da'da ku gaaraan hadday kugu agduqoobaan oo ayagoo waayeelaa agtaada ay ku sugnaadaan ama labada waalid mid ka mida hadduu agtaada da'da ku gaaro falaa taqul lahumaa ufin labada waalid uf ha ku dhihin waa darsi aad iyo aad u weyn oo dhammaanteen la raba inaan ku camal falno waalidka uf ha dhihin uf macnaheedu waxa waaye atadajar hadalkaad igula hadlaysaan dhibsanayaa ha dhihin waan ku karaahiyeysanayaa ha dhihin waxaad ii sheegaysaa idhibaya waalidkaa ha ku dhihin falaa taqul lahumaa ufin kow walaa tanharhumaa ha canaanan culummadu aayaddaa markay fasirayaan sida alimaam ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu naga reebay qowl ahaan iyo hadal ahaan inaan waalidka si xun ula dhaqanno wuxuu kaloo alla naga reebay ficil ahaan inaan waalidkii si xun ula dhaqanno hadalka waxaa ugu hooseeya inaad tidhaahdo warkaagaan dhibsanaya waa waxa ugu hooseeya ma dhihi kartid buu leey alla subxaanahu wa tacaala falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa waxay culummadu ku fasireen waa ficilkii gacantaada ha ku filqin waay waalidka ha muujinin inaad warkiisa dhibsanayso ficil ahaan ha ku muujinin waxaa lagaa rabaa hadday waalidku wax ku faraan inaad hadal wanaagsan ugu jawaabto inaad warkooda u hoggaansan tahana aada u muujiso gaar ahaan markay waalidku waayeeloobaan qofka markuu waayeel noqdo sabarkiisu waa yaraadaa dulqaadkaa yaraanaya itaalkiisaa yar haddaad adigu xoog leedahay maanta oo awood aada leedahay waalidkaana agtaada uu da'da ku gaaro dacfigii iyo maaragtay sabarkii wixii dhan ay ka yaraadaan waxaa laga yaabaa in culays kaa soo wajaho xagga waalidkii waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan inuu waalidkii kugu mucaarado oo kugu diido waxaa laga yaabaa waalidka waxyaabo badan oo adiga kula wanaagsan inuu ku yidhaahdo maya kaa yeeli maayo dariiqa dariiqa aada maraysa muxuu yahay alla wuxuu ku leeyahay falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa labadaa markiina laga reebay ilaahay laba kaloo noogu bedelay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waqul lahumaa qowla kariima uf intaad dhihi lahayd bedelkeeda waxaad tidhaahdaa labada waalid aad ku tidhaahdaa qowla kariima hadal aad iyo aad u wanaagsan kula hadal waalidka hadal wanaagsan waalidkaa kula hadal hadallada waalidka aad kula hadlayso waxaa la rabaa inaad ka fiirsato intaadan hadlin ka hor waa inaad dareento qofka aad la hadlayso inuu waalidkaa yahay waa inaad dareento qofka aad la hadlayso inuu yahay ilaahay qofuu dejiyey martabada labaad aba xaqa labaad alla uu siiyey subxaana wa tacaala dareenkaas adigoo leh u jawaab waalidka markaad u jawaabaysa marka maxaa lagaa rabaa waxaad tidhaahdaa buu leeyahy alla hadal wanaagsan waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma uf bedelkeedii waxaa lagu yidhi qowl wanaagsan dheh canaantii ficilka ahayd bedelkeediina waxaa lagu yidhi garabka raarici hoos iskugu dhig waalidka u tawaaduc waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma min ajli araxma garabkaaga u raarici waalidka hoos iskugu dhig inaad mar walba u baahan tahay u muuji ha u muujina ina awood leedahay ha u muujinin inaad ka maaranto ama aada daciifsanayso waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma wuxuu kaloo allah subxaana wa tacaala na amrayaa inaan waalidka u ducayno waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waxaad tidhaahdaa ilaahayow labadayda waalid u naxariiso siday iisoo barbaariyeen anigoo yar anigoo yaray isoo barbaariyeen waxaan ognahay qof walbo annaga naga mid a taariikhdaada dib ugu laabo shala maxaad ahayd ilaahay subxaana wa tacaala adoon jirin ayuu ku jirsiiyey laakiin wuxuu sabab kaaga dhigay laba waalid hooyadaa sagaal bilood ayay uurka kugu sideen wallaaci ay soo martay xanuunadii kala duwanaa oo ay soo martay ugu dambayntiina way la sakaraaday fooshaadii markay ku foolanaysay markaad adduunyadii usoo baxday ood qof qof adduunyadii yimid aada noqotay iskama kaa tuurin hooyadaa iyo aabbahaaba waxay guda galeen inay ku barbaariyaan adoon waxba aadan qabso karin adoo waxaa tahay aysan jirin oo ilmo yar ah ayay hooyadaa waxay kugu doodo naaski dhabteeday kugu barbaarisay habeenkii haddaad soo soo baraarugto ama aad soo toosto adigoo ilmo ah ayadu hurda ka soo dhici mayso hooyadu waxaa macruufa si kastay u hurda weyn tahay markii hore markay ilmo dhasho wax walba waa ka hurdo fududah bal mararka qaar ayadoo qol ku jirta qolka kalena cunuga uu ku jiro odaga ama aabbuhu wuxuusan dareemayna ayadoo dareemaysaa waxaad ma moodaa inay isku rakiban yihiin oo maskaxdeeda ula shaqaynayo wax yar hadduu dhaqdhaqaaqo ama si hoos u hadlo way soo boodaysaa hurdada waa ka tegaysaa hadduu jirado way la jirantaha hadduu soo jeedo way la dhafraysaa barbaarintiisay ku guda jirtaa aabbihiina wuxuu ku maqan yaha nafaqadaadii iyo masruufkaagii adoon awood lahayn ayay ku soo barbaariyeen waad socod baratay waad saan qaaday intaa lagaagama harin waxay guda galeen inay ku tarbiyeeyaan tarbiyo wanaagsan waxay ka fakirayeen waxaad cuni lahayd iyo waxaad cabbi lahayd iyo noloshaada iyo caafimaadkaaga maanta markaad labaatan jir noqoto inaad iska dhigto nin aan waxba loo gelin ama aan lasoo barbaarin waa nasiib darro waana khasaare adduunyo iyo mid aakhira labadaba waa khasaare adduunyo iyo mid aakhiro labadaba waalidka walaalayaal xuquuqda aynugu leeyihiin aada iyo aaday u weyn tahay fi lislaam abuu hurayra radia allaahu canhu asoo aayaddaa ku dhaqmaya wuxuu dhihi jiray yaa ummaah raximaki illaah kamaa rabbaytanii sagiiraa hooyoy allaha kuu naxariisto sidaad iisoo barbaariday anigoo yar hooyadiisu ku dhihi jiray si toosa markaasee waxay ugu jawaabi jirtay yabnii raximaka allaah kamaa barartanii kabiiran wiilkeegiiyow allaha kuu naxariisto sidaad iigu baarinimo samaysay adigoo weyn adoo nin weyn ah sidaad iigu baarinimo samaysay allaha kuu naxariisto adna baariyaad ii ahayd bay leedahay oo wiilkeygoo baariya baa taa mar walbau hooyadii la kulmo ducadaasu ugu ducayn jiray imtihaalan bi hadihi alaaya asoo aayaddan ku dhaqmaya waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira macnaheedu ma ahan markii la leeyahay ugu ducay raxmaya naxariis ma aha markay dhintaan in loola jeedo qofka hadduu nool yahay hadduu dhintaba naxariista ilahay waa u baahan yahay ayagoo nool waa inaa ugu ducaysid biraxma ayagoo dhintayna waa inaa ugu ducaysa biraxma walaalayaal biru lwaalidayn waa min aljihaadi fii sabiili اllah wuxuu ka mid yahay aljihaad waalidkoo loo baarinimo sameeyo waa nooc jihaadka ka mid a rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam nin baa u yimid markaasuu yihi yaa rasuula allah ubaayicuka calى اlhijraةi wاljihaad abtagii alأjra min allah rasuulka ilaahay waxaan kugula mubaayacoonayaa on beecan kugula gelayaa hijrada iyo jihaadka inaan hijroodo oo aan ka hijroodo min bilaadi اlkufri ilaa bilaadi اlislaam aan u hijroodo waxaan kaloo kugula mubaayacoonayaa buu yidhahda aljihaad fii sabiili اllah nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi hal laka min waalidayka axadu xay labadaada waalid mid nool ma jiraa buu yidhi markaasuu yidhi nacam bal kilaahuma labadaba waa nool yihiin buu rasuulka ilaahay markaasuu yidhi tabtagi اlأjra min allah ilaahayna ma ajaraad ka rabtaa ajir doon miyaa tah markaasuu yidhi nacam yaa rasuula allah qaala calayhi الsalaatu wasalaam fafiihima fajaahid labadaada waalid ku jihaad buu yidhi haddaad ajir rabto haddaad ajir doon tahay oo aad rabta inaad jihaaddo labadaada waalid ku jihaad buu yidhi nebigu sala اllahu alay slam labada waalid juhdigaaga iyo dadaalkaaga ku bixi ayaga u baarinimadooda ku dadaal inaad ayaga u samafasho ku dadaal inay waxay u baahan yihiin aad u qabata ku dadaal fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad buu yidhi biru lwaalideyn walaalayaal waa sababun min asbaabi dukhuuli اljanna asbaabaha jannada lagu galo sabab weyn oo ka mid a waa waalidkaoo loo baarinimo sameeyo haddaad janno doonayso jannada ilaahay aada rabto subxaanahu wa tacaala albaabkii jannada waa biru lwaalideyn baari noqo labadaada waalid u samafal labadaada waalid u ixsaan samay waa haddaad baarita rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi raqima anfu raqima anfu raqima anfu saddex jeeruu ku celiyay calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi sankiisu waa booroobay sankiisu waa booroobay sankiisu waa booroobay carabtu waxay u isticmaalaan qofku waa dulloobay w sankiisaa booroobay sanku waa meesha xib xibnaha bani aadamka uu leeyahay wejiga ugu sharaf badan sankuna wejigii buu ku yaalaa qofkii marka sanka dhulka la gala ee ciidda ay sanka uga aruurto waa qof dulloobay haanoobay wey saxaabadu waxay yidhahdeen man yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow yaa waayo qofkaas qofkan dulloobay ee musiibada ku dhacday iyo ihaanada qofkaasi waa qofma wuxuu yihi nebigu salى اllahu alayhi wasalam man adraka waalidayhi ow axadahumaa falam yadkul اljanna waxaa waayo midkaa dulloobay oo ihaanada ku dhacday mid soo haleelay labadiisa waalid ama midkood soo haleelay oo labada waalid dartood aan jannada ku gelin kaas waayo midka dulligii ahaanada ku dhacday buu le nabig alayh isalaatu wasalaam waalidka inuu inaad nolol kusoo gaarto ogo waa haniima fursad weynay kuu taha waalidkaaga inay agtaada ku waayeeloobaan oo waalidkaa ayagoo waayeela aad haysoo barbaariso ogo waa camal aad iyo aada u qiimo badan ilaahay agtiis subxaana wa tacaala waana camal aad jannada ku gelayso haddii aad ku dadaasho ilaahay jannadii baad ku mudanaysaa subxaana wa tacaala walaalayaal markii aan u noqonno ama aan fiirino taariikhdii ambiyada calayhim asalaatu wasalaam rusushii ilaahay soo diray mid walboo ka mid ah wuxuu ku ammaanaa inuu baari u ahaa waalidkii tusaale ahaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam imaamu alxunafaa ibraahim wuxuu aada ugu dadaalay inuu aabihii islaamka ugu yeedho aabihii mushrik buu ahaa aazar asiga iyo aabbihiina niqaash badan iyo dood badan ayaa dhex martay oo ku saabsan inuu soo islaamo inuu ilaahay waxido oo kufriga iyo gaalnimada ka haro laakiin markaad fiiriso sida ibraahim aabbihii oo mushriga ula dhaqmi jiray annaga waxaa noogu sugan darsi weyn ayaa noogu jira nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam mar walbuu aabbihii la hadlayo wuxuu ugu yeeraya yaa abati aabbahayo yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay-an aabbow maxaad u caabudaysaa midaan waxba maqlayn waxba aan arkayn waxna aan kaa deeqayn maxaad u caabudaysaa aabbow maa ilaahay keliya caabudi mar wuxuu yidhi yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min araxmaan fatakuuna lishayطaani waliya aabbow waxaan kaaga baqayaa xagga ilaahay in cadaab kaa asiibo oo shayطaanka aada weli u noqoto wuxuu yidhi yaa abati inii qad jaaءanii min alcilmi maa lam yaأtika faاtabicnii ahdika siraaطa sawiya aabbo waxaa ii yimid buu yidhi cilmi iyo aqoon adiga aan kuu imaan waxaan adiga kuu imaanoo aqoonaan anugu leeyahay ilaahay baa ii waxyooda subxaana wa tacaala aabbow iraac aan waddada toosan kugu hanuuniyey aabbihii muxuu ku jawaabay hadalka aadka u jilcan ee ka muuqato baarinimada wuxuu ugu jawaabay lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliyan haddaadan ka reebtoomin buu yidhi ibraahim oo waxaad ku hadlayso waan ku rajminayaabu ee iga fogo iga dheerow waa hadal aada u kulul muxuu ku jawaaba laakiin kuleelkaasi muxuu uga jawaabay qaala salaamu calayk saastakfiru laka rabbi inahu kaana bii xafiya aabbow nabadgelyo korkaaga ha ahaata ilaahay aan dembi dhaaf kuu weydiinayaa subxaana wa tacaala ilaahan dembi dhaaf kuu weydiin doona aabbihii sidaa ula hadlay ee mushriga ahaa haddana wuxuu ugu jawaabaya aabbow nabadgelyo korkaaga ha ahaato aabbow ilaahay subxaana wa tacaala ha ku nabadgeliyo ilaahana dembi dhaaf kuu weydiin doona ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam waa kan yidhi rabi اkfir lii waliwaalidaya ilaahow aniga ii dembi dhaaf iyo labadayda waalid buy ilaa ilaahay ka reeba subxaana wa tacaala oo markay u caddaatay hadda aabihii inuu shaqiyahu halaagsamayo ayuu markaas ka beri noqday wma kana istikfaaru ibraahima labiihi ila can mawcidaة wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduw lilahi tabara'a minhu waa ka beri noqday ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam nebiyullahi ibraahim marka sidaasuu aabihii baari ugu ahaa nebiyullaahi yaxya calayhi الsalaatu wasalaam alla wuxuu yidhi yaa yaxya khud اlkitaaba bquwati waaataynaahu اlxukma صabiya وxanaaنا min laduna وزakاة وkana تaqya وbarا bwaaliday yaxyaa wuxuu ahaa mid baari u ah labadiisa waalid نabiy llaahi عiisى عalayه الصalaaةu وaسalaaم wuxuu yidhi inii cabdالlahi aataaniya الkitاaba وجacalanii نabiya وجacalanii مubaarakا aynmaa kunt وأwصاanii bالصلاaةi والزakاaةi maa dumtu xaya وbarا bwaalidatي waxaan baari u noqonayaa buu yidhi hooyaday ilan asiga aabba ma lahayn wuxuu yidhi hooyaday ayaan baari u ahaanaya nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam hooyadii waxay ku dhimatay calaa shirki wuxuu yihi rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu soo booday qabriga hooyadiisa markaasuu ooyin la dul fadhiistay rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi ista'dantu rabbii an astakfira liummii faabaa calaya ilaahay waxaan idan weydiistay inaan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo ilaahayna waa iga diiday buy inaan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo alla waa diiday maxaa yeele shirkiga ku dhimatay wasta'dantuhu fii an azuura qabrahaa faadina lii ilaahay waxaan idan weydiistay inaan hooyaday qabrigeeda soo booqdo ilaahayna waa ii idmay buu yidhi subxaana wa tacaala zuuru اlqubura fainaha tudakirukum اlaakhira hadalkaa markuu nebigu leeyahay salى اllahu alayh wasalam indhihiisu waa illimeynaya qabrigii hooyadii ayuu dul joogaa wuxuu yidhi ilaahay waxaan weydiistay inaan hooyadii u dembi dhaaf weydiiyo waa iga diiday waxaan alla weydiistay subxaana wa tacaala inaan hooyaday qabrigeeda soo booqdo ilaahay waa ii ogolaaday booqashadii markaasuu qabriga hooyadii soo booqday rasuulka alayh الsalaatu wasalaam walaalayaal marka ambiyada calayhim الsalaatu wasalaam waxay ahaayeen kuwa aada iyo aada baari ugu ah waalidkood rasuulkana hadda calayhi الsalaatu wasalaam waa kan ugu boorinaya mar walba biru اlwaalideyn in waalidka loo samafalo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ammaanay uways اlqarani nin la dhihi jiro taabiciya wuxuuna yidhi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu cumar ku yidhi cumarow haddaad ninkaa la kulanto waxaad weydiisataa buu yidhi inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo ninkaas waxaad ka codsataa inuu ilaahay kuu baryo oo alle dembi dhaaf kuu weydiiyo sifaadkii uu nebigu ku sheegay ninkaa wanaagsan uu yidhi nebigu waa khayru taabiciin taabiciin ninka u khayr badan wey sifaadkuu nebigu ku sheegay waxaa ka mid ahaa wa kaana baaran biummih wuxuu ahaa buu yidhi nin hooyadii baari u ah waa nin hooyadii baari u ah buu ahaa ninkaas haddaad la kulanto ka codsa buu yidhi inuu ilaahay kuu baryo oo ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo subxaana wa tacaala taa walaalayaal waxay tusinaysaa min asbaabi ijaabati اducaa waxaa ka mida biru اlwaalideyn asbaabaha ilaahay ducada kaaga aqbalayo haddaad rabta ilaahay inuu ducadaada aqbalo asbaabaha waxaa ka mid a inaad waalidka u baarinimo samayso ilaahay ugu dhowow ba wanaagga aada u samaynayso waalidka ogowna inay tahay cibaado aada iyo aada u weyn waa cibaado aada iyo aada u weyn fi sharci arrimata arrintaa marka walaalayaal biru lwaalideyn shanigeedu waa weyn yahay haddaan marka annaga dib iskugu noqonno bulshada soomaaliyeed ee aan ka mid nahay jaanibkaas waa ku liidanaa waxaad arkaysaa weliba waxaad mooddaa dadkii waaweynaa inay nooga fiican yihiin laakiin dhallinyarada hadda soo koraysa tababar badanay u baahan yihiin jaanibkaa ku saabsan waxaa aada u badan waalidka in lagu war celiyo haddii rag ay nahay rag iyo dumar labadaba waxaa aada u badan waalidkoo dhawaaqayo kuu yeeraya inaad shib ka tiraado oo la dhegaysto dhallinyarada waa ku badan taha waxaa badan in si toosa loo yidhaahdo yeeli maayo warkaaga oo si toosa loogu war celiyo bal mararka qaar waxaaba dhacda qaar la leeyahay waalidkooday u gacan qaadeen ciyaadan billaah waa wax ilaahay laga magan galo waa wax ilaahay laga magan galo waalidkaaga walaalayaal ama waalidiinta xaqa ay nagu leeyihiin aada iyo aada u weyn yahay laakiin mid inaad ogaataanna waa muhiim aakhiro ka sokow adduunyada ilaahay kugu tusinaya sidaad waalidkaa ula dhaqanto carruurta aada dhashay ubadkaagaad ka arkaysaa haddaad adigu baari ahayd owlaadaada ilaahay baariyaal ayuu kaaga dhigaya haddaad caasi tahana carruurtaadaa ka arki doontaa caasinimada maanta haddaad waalidkaa ku madax adeegto biri kubaad dhashaa kugu madax adeegaya waalidka haddaad ku war celiso biri kubaad dhashaa kugu war celinaya qof jecel ma jiraa in carruurtiisa ay ku war celiyaan qof jecel ma laha qof walba wuxuu rabaa ilmihii carruurta uu dhalay farta markuu ugu yeeray inay soo ordaanuu rabaa laakiin see lagugu soo orda haddaad adigu ordi jirin marka hore waalidka markay kugu yeeraan haddaadan u ordi jirin sidee carruurtaada kugu soo ordayaan aakhiro ka sokow marka xataa noloshaada adduunyo arrintaas saameyn badanay ku leedahay waxaa kaloo khatara in waalidku ku habaaraan oo madax adeega aad adigu ku sifowda darteed iyo dhaga adeegaaga ay habaar kugu ridaan waxaadna ogaataa waalidka habaarkoodu ilaahay waa aqbalaa subxaana wa tacaala ducooyinka ilaahay ajiiba waxaa ka mid ah ducatulwa ducaau lwaalid calaa waladihi hadduu waalidkaa ku habaaruu ku yidhahdo musiibo allaha kugu rido waxay u badan tahay inay musiibadaa kugu dhacdo ilaahay ducadooda waa aqbalaa subxaana wa tacaala maxaa yeele xaqa ay kugu leeyihiina wuxuu yahay xaq aada iyo aada u weyn maanta annaga waxaan ka hadlaynaa walaalayaal waalid muslimiin aan ka hadlaynaa ummadda soomaaliya waa dad muslimiina laakiin waalidka gaalada ah ka soo qaadba waalidka inay mushrikiin yihiin ma kugu leeyihiin birul waalideyn mase kuguma lahan way kugu leeyihiin xataa hadday gaalo yihiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa aayaddan u fiirso waa labadii waalid ee shirkiga kugula dadaalaysa alla wuxuu leeyahay hadday labadaada waalid kugula dadaalaan inaad aniga keyrka ila wadaajiso inaad shirki samayso hadday kugula dadaalaan ha ka yeelin shirkiga lagu aطeeci maayo laakiin jaanibka kale ma goynaysaa ma waxaa leedahay mushrikiin hadday yihiin xiriir nagama dhexeeyo maya wasaaxibhumaa fi dunya macruufa adduunka wanaag kula saaxiib ayuu leeyahy alla subxaana wa tacaala labadaada waalid fi dunya waxaa la rabaa inaad wanaag kula saaxiibto asmaa bintu abi bakrin radia allahu canha waxaa u timid hooyadeed oo mushrikada waxay tiri yaa rasuula allah hooyadiibaa hooyadaybaa ii timid bay tiri atatnii umii wa hiya raagibatun hooyaday ayaa ii timid ayadoo islaamka diideysa bay ti ma ogola inay soo islaamto islaamnimaday necab tahay afa asiru ummi hooyaday ma xiriiriyaa bay ti rasuulka ilaahayo wuxuu ugu jawaabay nebigu calayh isalaatu wasalaam qaala nacam silii ummaki haa buu yidhi hooyadaa waad xiriirinaysaa xiriiri hooyada xataa hadday mushrika taha waa inaad xiriiriso waa inaad si wanaagsan ula dhaqanto xaqi ay kugu lahayd kaaga dhici maysa inay mushrika tahay aabbihii xaqa uu kugu lahaa kaa dhici kaaga dhici maayo inuu mushrig yahay walaalayaal dad aan la saaxiibno la tashanno ka ag dhowaano waxaa uga xaqnimo badan labada waalid labadaada waalid cid uga xaqnimo badan suxbadaada iyo saaxiibnimadaada ma jiraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey man axaqu nnaasi bixusni suxbati rasuulka ilaahayow yaa ugu xaqnimo badan saaxiib wanaagga oon wanaag aan kula saaxiiba nebiga alayh slat slam wuxuu yidhahd umuka hooyadaabaa ugu xaqnimo badan markaasuu yidhi uma man saxaabigii su-aasha weydiinaya markaasuu yidhi uma umuk marka labaadna waa hooyo markaasuu yidhi uma man markaasuu yidhi uma umuk saddex jeeruu hooyo ku celiyey marka afaraadna wuxuu yidhi uma abuuka kadibna aabbaha ilan hooyaa xaq badan hooyada xaqeeda maxaa loo badiyey culammadu macaani badan ay ku sheegeenoo waxay yidhaahdeen xikmadaa ku jirta awalan horta dhibka hooya ay kaa soo marayso waa ka badan yahay dhibka aabbaha kaa marayo oo fawshii iyo xamligii iyo barbaarintii hooyada waa qofka ugu culayska badan wey labada waalid waa marka labaade aabbaha waa nin ragoo waxaa laga yaabaa haddaad ku kibirto inuu shanta kuula tago oo uu iska kaa qabto laakiin hooyada waa la daciifsadaa oo waxaa laga yaabaa cunugu yar markuu toban sano gaaro waaba ka cararaya orada uga baxsanaya iska badaa mid shan iyo toban gaare ama labaatan gaare xaqeedana waa lasii adkeeyo waxaa la leeyahay waalidka ama hooyada si gaara waa inaa ayadana xaqeeda aad u ilaaliso waxaa laga yaabaa in badan oo naga mida inay ku fakirayaan markii birul waalideyn la sheego inay ku fakirayaan waalidka intay nool yihiin in loo baarinimo sameeyo markay waalidka dhintaanna qabriga inta la geeyo lasoo aasa allah u naxariista la yidhaha halkaana looga dhaqaaqayo maya xataa waalidku hadday dhintaan birul waalideyn weli waa ku saaranta kaama harin waa dhinteenna kaaga hari mayso su-aashaasi nabigaa la weydiiyey salى اllahu alayhi wasalam fii xadiidi abi usayd nin baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo hal baqiya min biri lwaalidaya shay-un bacda mowtihimaa inaan waalidkay u baarinimo sameeyo wax miyaa ka dhiman buu yidhi markay dhinteen kadib waalidkay hadday dhinteen inaan u baarinimo sameeyo wax miyaa u haray weli nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam aلsalaaةu عalayhima wاlاstigfaaru lahuma wainfaadu wacdihima wa silaةu الraximi alatii laa tuusalu ila bihima dhowr xuquuquu sheegay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi xuquuqda waalidka ama baarinimada waalidka hadday dhintaan xataa waa harsanta waa baaqi ko waa inaad waalidkaa salaada janaazada aad ku tukato hadday dhintaan waa inaad janaazadoodii ka qayb gasho aلsalaaةu عalayhima marka labaad waxa weeye alistigfaaru lahuma waa inaa ilaahay dembi dhaaf u weydiisto bacda mowtihima markay dhintaan kadib mar walba waa inaa ugu ducayso biاlistigfaar inuu ilaahay u dembi dhaafo subxaanaه wa tacaala inuu ilaahay u naxariisto mar walba inaad waalidka u ducayso marka saddexaad waa inaad wacdigoodii iyo ballantoodii aada oofiso waalidka waxay kugula ballameen waa inaad oofiso weyn marka afaraad waalidku saaxiibbay lahaayeen saaxiibbadu waalidka ay lahaayeen waa inaad karaamayso arrintaasi dadka in badan waa ka maqan taha aabbaha hadduu saaxiibbo lahaa saaxiibbada aabbaha inaad wanaajiso waa baarinimo aabba aad u baarinimo samaynayso xadiidkaana nebigu waa ku daray sala allahu alay wasalam oo wuxuu yidhi wa ikraamu sadiiqihimaa labada waalid labadooda saaxiib waa inaad karaamayso cabdullahi ibnu cumar radia allahu canhu asagoo xadiidkan dabaqaya ayaa waxaa la kulmay nin acraabiya markaasuu dameerkuu wata uga degay dameeruu saarnaa markaasuu wuxuu siiyey cimaamaddii oo wata nin la socdaa wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu cumaru ninkan waa nin acraabiya acraabtuna wuxuu yidhi wax yaray ku qancaan maxay tahay dameerka iyo cimaamaddii wixi dhan adiga ninkan siiye ninka maxaa ilaa heerkan waxaasoo dhan aad u siinaysaa waa uga qisooda wuxuu yidhi ninkan aabbihiis aabbahay cumaruu saaxiib la ahaa buuyi nebigana wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ina min abari lbiri an yasila ru- an yasila arajulu wudda abiihi baarinimada tan ugu wanaagsan waxaa ka mid a ninka inuu xidhiiriyo dadka aabbihii jeclaa aabbahaa dadkii uu jeclaa kuwuu saaxiibbada la ahaa inaad xidhiiriso oo baarinimaday ka mid taha hooyo eheladeedii iyo saaxiibbadeed inaad xidhiiriso baarinimada ayay ka mid taha arrinta shanaadee nebigu sheegay sala allahu alay wasalam waxaa weeye wasilatu raximi alatii laa tuusalu ilaa bihima in la xidhiiriyo qaraabadii qaraabadaasoon la xidhiiri jirin ilaa ayaga sababtood mooyaane ayaga markay noolaayeen ayagaa xidhiirin jiray ayagaa soo dhaway jiray ayagaa wax siin jira oo taakulay jiray maalinkay dhintaan waxaa la rabaa inaad booskooda istaagto oo eheladii iyo qaraabadii waalidku u samafali jireen inaad adigana aada u samafasho xidhiir la yeelato shantaa arrimood waa shan arrimood lagaa rabo markay waalidka dhintaan kadib inay carruurteenna baariyaal noqdaan marka waan jecelnaha laakiin asbaabay leedahay asbaabaheeda maxaa ka mid a waalidka waxaa laga rabaa marka koowaad ee ilmuhu soo barbaaraan haddaad rabto inay baariyaal kuu noqdaan ku barbaari diinta islaamka maxaa yeeley diinta islaamka ayadaa waxay faraysaa inay kuu baarinimo sameeyaan laakiin haddaadan diinka waxba ka barin ee adduunyo keliya aada la raadiso hadda qofka waaba ka jaahil axkaamtii sharciga ahaa berri markuu weynaado wuxuu arkayaa adiga iyo asiga laba nin oo isla-eg inaad tihiin labadiinnana ay tahay inaad suuqa ka wada qaraabataan haddii aad arrimo ka wada hadlaysaanna niman simanoo wada tashanay inaad tihiin buu u arkaa maxaa yeeley birulwaalideyn maba yaqaan lama barinoo laguma barbaarin qur-aankii ma yaqaano iyo tafsiirkiisa axaadiidii nebiga sala allah alay slam birulwaalideyn ka hadlaysa lama barin xagguu marka ka ogaanayaa waladkii meesha marka waxyaabo badan ay ka qaldamaan waa tarbiyada hore walaalayaal waalidiinta waxaa laga rabaa carruurtooda say baariyaal ugu noqdaan inay carruurta tarbiyeeyaan marka hore nin baa hadda ka hor wuxuu ii sheegay waddamada gaaladuu ka yimid wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi nin gaal ahaa markii hore oo qoyskiisao dhan gaalay ahaayeen ayaa asigii soo islaamay gaaladuna hadde birulwaalideyn eberay ka tahay waxba kama fahamsana waalidku hadduu waayeel noqdo waxay leeyihin meelaha lagu xanaaneeyo hana laga geeyo annagu maba hay karne labama arrimo samey shan iyo toban sana hadduu gaarana waa meeshuu rabu maraya birulwaalideyn ma yaqaanaan wiilkii markuu soo islaamay oo wuxuu ogaaday waalidka baarinimadiisa iyo wanaagga ay leedahay in waalidka loo baarinimo sameeyo fi lislaam ilan diintii wax ka akhristo wax ka fahmay wuxuu bilaabay inuu hooyadii u baarinimo sameeyo hooyadana beriga hore kumaysan haysan baarinimadaas intuusan islaamin ka hor markuu sharcigii arkay iyo diinta islaamka siday u amrayso birulwaalideyn ayuu hooyadii u tagaa lugahu u riixriixaa waxay u baahan tahu u qabtaa waa usoo adeegaa way yaabta hooyadu gaaladu way weli ma soo islaamin way weydiiso waxay tidhi wiilkeegiiu isbeddelkan kugu dhaca xagguu kaaga yimid waa adiga isbedelay maxay tahay isbeddelkan wuxuu yidhi hooyo diinta islaamka ay faraysa inaan sidaan yeelo aniga waan islaamay islaamkuna wuxuu ifarayaa inaan adiga kuu baarinimo sameeyo arrintu wuxuu yidhi aaday ula yaabtay hooyadii waxay tihi ma sharcigii aad qaadatay iyo islaamnimada waxay leedahay hooyaha loo baarinimo sameeyo lugaha aan kuu rixriixayo diinka ay faraya buy iyo waxa aan kuu qabanayo wanaaga iyo hadallada wanaagsan in kugula hadlayo hooyadii waxay go-aansatay inay soo islaamto gabadhii ayada asiga la dhalatay qoysku marka hore waxay ahaayeen wiil iyo gabar iyo hooyadii gabadhina waa soo islaamtay kulligood waxaa sabab u noqday inay soo islaamaan markay arkeen wanaaggii islaamka iyo sida diinta islaamku ay u farayso birulwaalideyn in waalidka loo baarinimo sameeyo oo waalidka loo samafalo waxaa marka walaalayaal noolaga baahan yahay kulligeen inaan waalidka u baarinimo samayno xuquuqda waalidka la ilaaliyo ilaahay waa noo dardaarmay subxaanaه wa tacaala wawasayna اlinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu umuhu kurha wawadacathu kurha wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra alla wuxuu leeyahay insaanka waxaan u dardaaranay inuu waalidka u ixsaan sameyo ilaahaa dardaarmaya annagaana noola dardaarmaya waxa noola dardaarmaya waxa waye inaan waalidka u samafalno inaan waalidka warkiisa maqalno loo dhaga nuglaado wuxuu waxaad awoodi kartid in waalidka aada u samayso ku adayci maysid hadday xumaan ku amraan hadday ilaahay caasi ku dhahaan ilaahay ma caasinaysid laakiin wax walba oo aan ahayn inaad ilaahay caasido subxaanahu wa tacaala waa inaad waalidka ugu dhaga nuglaato w waxyaabaha qaar nufuusta waa ku culustaa inay aqbasho waxaa laga yaabaa waalidku inuu ku saaro culays xoog leh oo adiga aad kuu dhibaya laakiin waxaad xasuusataa inaad waalidkaa adeecdo inaad jannada ku gelaysid biidn illaahi subxaana wa tacaala haddaysan marba xumaan aysan ku faraynin culayskay ku amrayaan u dulqaado hadday ku yidhaahdaan maalkaad haysoo dhan soo wareeji inaad aqbasho way adoo ilaahay ugu dhawaanaya subxaana wa tacaala maxaa yeele macsiyo ma ah hadday ku yidhahdaan waxaasi waxaasaan kaa doonayaa waa inaad tidhahdid samcan wa taaca inaad u dhaga nuglaato ood aqbashaa lagaaga baahan yahay waxaan marka isku dardaarmaynaa kelimadda insha allahu tacaala waa soo koobaynaa waxaan isku dardaarmaynaa kulligeen inta naga dambaydana laydinka rabaa inaad gaarsiidaan inaan ku dadaalno birulwaalideyn in sha allahu tacaala mujtamaceennu wuxuu noqonayaa mujtamac hagaaga haddii waalidka loo baarinimo sameeyo waalidka warkiisa la maqlo loo dhaga nuglaado waalidiintana waxaan u dardaarmayaa inay intay ilmuhu yaryar yihiin ku dadaalaan inay tarbiyeeyaan si markay weynaadaan ay baariyaal ugu noqdaan inay ku barbaariyaan diinta islaamka inay ku barbaariyaan kitaabka alla iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam halkaas un cunugu wuxuu kala baxayaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu farayo oo ah inuu waalidka u baarinimo sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo birulwaalideyn inaan waalidkeen u baarinimo samayno waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu waalidkeen u naxariisto kuwa nool iyo kuwa dhintaba inuu kulligood ilaahay u dembi dhaafo subxaana wa tacaala adinkuna aadaad ugu mahadsan tihiin dhegaysiga aad kelimadda dhegaysateen jazaakum allahu khayra wa salى اllahu wa slama calى nabiyina moxamed wcalى aalihi wa saxbihi ajmaciin